waxaan rabaa dhowr arrimood oo fariimo ah inaan idin sheego maadaama ay madaxda gobolada qaarkood ay nala joogaan baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed yani kulligooda guud ahaan waxaan go-aan ku gaarnay oo sanadkan ilaa sanadka xiga aan ku shaqayn doonaa haddii aan la yidhaahdo soomaaliya inaan ka bixinno kala qooqoobnaanta gobol keligiisii ma istaagi karo dowlad dhexe keligeed ma istaagi karto dowlad dhexe waxay ku dhisan tahay gobolada gobolladana waxa ay ka hormari karaan dowlad dhexe inay jirto marka in la kala qooqoobo oo kan xaggaas waa kan hibalow landawaa ma geli kartid waxaad idhahdee xikaaya sheeko soconaysa maaha aniga ma ogolaan karo inaan baasabor ku galo halkiisa dadka soomaaliya xor ayuu u yahay dalkiisa socda hase yeeshee xooga yar annakaa eeray aanagu jirto eeray mataqaanaan horta annakaa xooga eeray nagu jirto eerad waa is eerabinaa maamulada gobollada dhisan iyo kuwa dhismi doonaba waxaan u sheegaynaa in laga bilaabo sanadkan hadda noo furmaayo kalfadhiga baarlamaanka hadda furmaayo iyo wixii ka dambeeya waxaad filanaysaan waxa weeyaan dowladda federaalka waa soo socotaa wasaarad kasta waa idala soo xiriiraysaa dowlad ahaan madaxweynaha prime ministerka aniga dhowr wasiiro wasiiro qaar waa wada tashanay shacbiga ayaa markaan aan rabnaa awooddii inaan siino waxa ay rabaan inaan u diiwaangelinno aan ka dhaqaaqino aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalinta dhirta toddoba-iyo tobanka keliya ma aha maalin walboo dhirtaada beero macallimiintu waxay ku taliyaan wakii aan yareen lagu soo barbaariyay qolka jiifka ah ubaxyaan la dhiganin waayo habeenkii waxay soo bixisaa neefta kale laakiin salootada iyo meelaha la dhigo guriga waa hagaagaya